waxaan wadanka imaanay america two thousand five baan imaanay um, but first like new jersey baan yaa imaanay marka labada kun iyo shantii baad timideen new jersey aa kasoo degteen new york new jersey ha new jersey aan kasoo degnay wadanka um, wadanka sidiga waan la qabsan waanay so aniga iyo hooyadeeda iyo walaalihii labadoo walaala yar baan haystaa oo wiilal ah baan imaanay um, lewiston mayna ruux noo sheegay so two thousand six adi bilooyinka bacdi baan imaanay state kada aan joogno marka horena waxaad kasoo qaxdeen dagaaladii soomaaliya ha dagaaladii soomaaliya refugee camp um, baan kasoo qaxnay um, kenya and then dhadhaab baad joogteen waan u malaynayaa dhabdhaab inaan joognay ma garanayo waa exactly but it waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal waad guulaysatay hadda shagadii aad u tartamaysaad ku guulaysatay haddaad dareenkaaga bal noo sheegto guushaada kadib ha you know wadanka maxaa imaaday anoo um, toddoba sano jiro baan imaaday um, and then you know weligeygii like schoolkan schoolkan um, high schoolkan um, yaan ka baxay and then waxaan jaamacadan ka gradueyey local university waan ka baxay and then cityga waa cityga wax kasta na siisay you know wax badan aan weligay aan wadankeena aan ka heli karin baan ka helnay meesha hadda aan joogno but you know markii ninka trump electionka markuu la doortay iyo markii la doortay anagana nin kaloo maxaa la dhihi jiray lapola page baan governor noo ahaa haddana anagana sidhigeenin dadka saddexda geesba dad yaan yaan ku arkeenay oo soomaalida iyo meeshaan ka imaanay waxuun ka sheegayeen but but hadda sidhigaan deganahay dad badan soomaali iyo immigrant from um, a lot of african countries baa joogo and governmentkooda uma eko dadka communityga degan ma fahante
marka taasaa kugu dhalisay inaad u oroda jagadan ha labaatan iyo saddex sanaa jira in muhiim wey markii you know dad kasta hadalkooda inaan la maqlo you know haddaa immigrant tahay haddaa madow tahay haddaa caddaan tahay haddaa old tahay haddaa you know aayar tahay hadalkaadi iyo communityga waxaa u sameynayso inaa ina ina la ogaado weeyo wa wa waa gartay marka ujeedadaad u baretanto o dhan waxay ahayd muslim nacaybka soomaali nacaybka iyo dadka laga tirada badan yahay oo dhibaato cunsuriyada lagu hayo oo dareentay ayaa kugu dhiirigelina inaad inaad inaad jagadaa u ordo run ya ha so haddana anakana dhib amsidigeeni challenges badan bay haystaan from like housingka guryaha ilaa iyo shaqooyinka marka dhibaatooyin badan ay halkaa ku qabaan guryaha iyo shaqooyinka okay waad guulaysatay laakiin dad badan baa isweydiin kara marka la guulaysanayo doorashadan oo kale ah waxaa loo soo maraa ololaha loo soo maraa wax caqabada oo aad kala kulantay intii aad ololaha ama cambaynka waxa la yidhaha ku jirtay ha dhib badan walaahi haddaan haddaan runta kuu sheego dad badan oo um, wadankan like from alabama to mississippi steedya weligay aama garanayna inay united states ku dhex jiraan ba um, baa caynayay oo muslimnimada necab oo um, madownimada necab oo um, you know islaka ruux yar baan yahay adi wax kasta ay igu taagarayn karaan oo waxun ay ka sheegi karaan way ka sheegayeen so facebookgayga waan iska bixiyey because dhib badan baan ku arkay xul iyo caynayo iyo meeshaan ka imaaday iyo iyo iyo diinteedii la caynayo marka waad waad marka marka waxaasoo dhan baad facebookgii boggaagi waad iska xirtay waan iska xiray wa saaxiibo baan dhahay i ii ilaaliya oo you know ii sameeya oo dadka screenshots ka qaada messajyo xun baan la iisoo diraayay meeshaan degnaa meesha aniga aan degan yahana facebook baa la geliyay oo la dhahay ka cutaga oo i don't know inay iga cabsiiyaan bay bay bay bay ugu talagaleen hanjabaad baa lagu hanjabaada baa lagu sameeyey wa waa gartay hadda waad guulaysatay maxay tahay marka fariinta aad u dirayso gabdhaha yaryar sidaada oo kale xijaaban maraykanka ku nool maraykanka ah maxaad fariinoo u diraysaa maxaan inaan dhahaan rabaa wadankan waa wadankaadii you know wadanka maybe um wadankan waa wadankaadii n haddii dhib aa ku qabto amana um dad wax wax xun ku leh amasana waxaa rabto waa samayn kartaa you know waxa maskaxaada aa dhahda waan samayna waa samayn kartaa you know ba inaa inaa u shaqaysato wey ani guryo badan baan qaraacay like over like laba kun oo guri baan qaraacay markas aan shaqada kasoo baxay so bilaash la-aan kumaana helin markasta gaal ruuxun baan la hadlayin soomaali madoob caddaan adi ruux kasta oo awalwasan joogo markasta waan la hadlaya waan taagna markaan shaqada kasoo baxo